samu'eelkii labaad cutubka siddeedaad oo taas dabadeed ayaa daa'uud reer falastiin laayey oo jebiyey oo daa'uudna wuxuu gacantii reer falastiin ka qaaday magaalada la yidhaahdo meteeg amaah oo wuxuu kaloo laayay reer mo'aab oo intuu dhulka jiifiyey ayuu xadhig ku qiyaasay oo markaasuu laba xadhig wuxuu u qiyaasay in la dilo xadhig buuxana wuu la haray iyagoo nool oo reer mo'aabna addoommay daa'uud u noqdeen oo baad bay u keeneen daa'uudna wuxuu kaloo dilay boqorkii soobaax oo ahaa haddaad ceesar ina rexoob intuu ku socday inuu dawladnimadiisii ku soo ceshado webiga agtiisa oo daa'uud wuxuu isagii ka qabsaday kun iyo toddoba boqol oo afar dooley ah iyo labaatan kun oo nin oo lug ah oo daa'uudna wuxuu boqno jaray fardihii gaariyada waday oo dhan laakiinse iyagii boqol gaari faras buu uga reebay oo reer suuriyihii dimashakna markay u yimaadeen inay u hiiliyaan boqorkii soobaah oo ahaa hadaad ceesar daa'uud wuxuu reer suuriya ka laayey laba iyo labaatan kun oo nin daa'uudna wuxuu reer dimashak oo suuriya jooga dhex dhigay rugo askareed oo reer suuriyana daa'uud bay addoommo u noqdeen oo baad bay u keeneen oo rabbiguna daa'uud guul buu siiyey meel kastoo uu tegeyba markaasaa daa'uud soo qaaday gaashaamadii dahabka ahaa oo ay wateen addoommadii hadaadceesar wuxuuna keenay yeruusaleem oo magaalooyinkii hadaadceesar oo ahaa beetax iyo beratoy boqor daa'uud wuxuu ka soo qaaday naxaas aad iyo aad u badan oo tocii oo ahaa boqorkii xamaad markuu maqlay in daa'uud laayay ciidankii hadaadceesar oo dhan ayaa toocii wiilkiisii yooraam u soo diray inuu soo salaamo boqor daa'uud oo uu u soo duceeyo maxaa yeelay wuxuu la diriiray oo dilay hadaadceesar waayo hadaadceesar wuxuu la diriiri jiray toocii oo yooraamna wuxuu keenay weelal lacag ah iyo weelal dahab ah iyo weelal naxaas ah oo kuwaasna boqor daa'uud wuxuu quduus uga dhigay rabbiga oo wuxuu ku daray lacagtii iyo dahabkii uu quduuska kaga dhigay oo uu ka soo dhacay quruumihii uu jebiyey oo dhan kuwaas oo ahaa reer suuriya iyo reer mo'aab iyo reer camoon iyo reer falastiin iyo reer camaalekh iyo dhicii uu boqorkii soobaah oo ahaa hadaadceesar inan roxeeb ka helay oo daa'uudna magac buu isu yeelay markuu ka soo noqday layntii uu reer suuriya dooxadii cusbada kaga laayay siddeed iyo tobanka kun oo nin oo wuxuu eedom dhex dhigay rugo askareed oo eedom oo dhanna wuxuu dhex dhigay rugo askareed oo reer eedom oo dhammuna daa'uud bay addoommo u noqdeen oo rabbiguna daa'uud guul buu siiyey meel kastoo uu tegeyba oo daa'uudna reer binu israa'iil oo dhan buu u teliyey oo daa'uud wuxuu dadkiisii oo dhan ugu garqaybshay xukun iyo caddaalad oo waxaa ciidanka u sarrayn jiray yoo'aab oo ay saruyaah dhashay oo taariikhdana waxaa qori jiray yehooshafaat ina axiluud oo wadaaddadana waxaa ahaa saadoq ina axituub iyo aximelek ina abyataar oo sareeyaahna wuxuu ahaa karaani beneeyaah ina yaxooyaadaacna wuxuu u teliyey reer karetiim iyo reer faleeti oo daa'uud wiilashiisuna waxay ahaayeen wasiiro